بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله كم الاستجابة لأمر الله ورسوله waxaana ciwaankiisu uu yahay hamaraatu listijaabati liamri illahi wa rasuulih ajiibidda allah iyo rasuulkiisa la ajiibo midhaha laga goosto iyo abaalka iyo ajriga laga helo ikhwaani illahi wa rasuulih dunya wa fi lxayaati lukhrawiya waxaa shaki la-aana ruuxa muuminka ah markuu allah iyo rasuulkiisa ajiibo ee uu u dhaga nuglaado shaki la-aan waxa ah inuu arrintaa midhaheeda goosanayo ha noqdaan midhahaasi kuwo usoo degdega oo adduunyada uu ku helo ama ha noqdaan midhahaasi kuwo u dambeeya oo aakhira uu ka helo laakiin waa laa shaka walaa rayb inaanu abaal la-aan dhulka u dhacayn ee abaal weyn u xasilinaayo ikhwaanii fi illaah haadihi thamaraat midhahaas laga goosanayo cala alistijaabati liamri illahi wa rasuulih waxaa ugu horeeya alxayaatu اطayibatu fi hadihi اdunya wاljazaء اlxasanu fi daari اlaakhira nolol wanaagsan oo adduunyada lagu helo iyo abaal wanaagsan oo aakhiro la goosto waa midhaha ugu muhiimsan ee ka mida samaraadka iyo midhaha laga goosto alistijaaba liamri illahi wa rasuulih haadihi thamara oo nolol wanaagga adduunyada ah waa arrinta ruux kasta oo sacyi iyo orad ugu jiro waayo alkullu yabxath can alxayaati asaciida dhammaanteen waxaynu baadigoob ugu jiraa oo aynu raadsanaynaa nolol wanaagsan ninna ma rabo inuu cidhiidhi iyo walbahaar adduunyada ku noolaado nin kastaa wuxuu rabaa inuu guusha adduunyo iyo darajada aakhira labadaba isla helo laakiin dadku waxay u qaybsamaan qof gartay dariiqii nolosha wanaagsan oo maray oo dabadeed ku nool tuma'niina yacni xasiloonaan iyo raaxo iyo ruux waddadii loo marayay ka ambaday oo warwar iyo qalab iyo walbahaar ku jira oo aan garanayn dhinacay sacaadadu ka xigto waa kii shaacirkii carbeed lahaa tabqi الnajaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata la tajri cala اlyabasi waxaad doondoonaysaa badbaado iyo inaad nabad gasho waddadii loo marayeyna ma haysa ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonidu dee diridaa angegan iyo ciiddaa bannaankaa kuma socoto biyahay ku socotaa marka macnuhu waxa uu yahay qofku shayga uu dalbayo waddadeedii haddaanu marin dee heli maayo idan hadihi alxayaatu ayiba fi lxayaati addunya noloshaa wanaagsan ee adduunyada lagu noolaanayo waddada loo maro iyo dariiqa lagu helaa waa an tastajiiba liamri illahi wa rasuulih waana ta ilaahay ku tilmaamay fii qowlih yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum kuwa iimaanka laga helayo allah iyo rasuulkiisa ajiiba oo yeela goorma idaa dacaakum limaa yuxyiikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya waxaa laga fahmayaa min hadihi alaayati alkariima in nolosha rasmiga ee baaqiga ee lama huraanka ah ee rasmiga ay tahay ta ku dhisan cala alistijaabati liamri illahi wa rasuulih laakiin nolol aan ilaahay lagu ajiibini nolol ma aha bal qofku wuxuu ku tirsanaanayaa min jumlati alamwaat wain kaana yamshi bayna alwaraa xataa dadka dhexdooda ha dhex tallaabsanayo ha socde qof dhintay oo meyduu ka dhigan yihi mahalu aladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru mahalu lxayi waalmayit ruuxa allah xuskiisa ku sugan ee dikriga iyo daacada alle daa'imaya iyo ka aan ilaahay xuskiisa iyo cibaadadiisaba hayni tusaale marka laysugu soo qaato waa mahalu lxayi waalmayit waa sidii nin nool iyo nin dhintay labadaasina dee waa kaafiyo kala dheeri kamaa bayna asamaai waalard idan nolosha rasmigii waa taa waxa weeyaan ku dhisan in ilaahay amarkiisa la qaato iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ina alistijaaba lilahi warasuulih tuxyi alquluuba waalarwaax fayaxsulu lilcabdi bidalika alxayaatu alطayiba liana alunsa walطumaaniinata fi lqurbi min allahi wa taacatih ilaahiyo rasuulkiisa marka la yeelo ee loo dhaga nuglaado ee waxay ina fareen lala yimaado waxay inoo diidaanna laga tago istijaabadaasi qalbiga iyo ruuxda ayay noolaynaysaa markaasaa addoonkii waxa uu xasilinayaa oo uu helayaa waxa weeye deganaansho iyo ilaahay iyo daacadiisa iyo dikrigiisa inuu dhowaado qaala subxaanah man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ilaahay waxau ihi jalla sha'nu man camila saalixan man waa min alfaadi alcumuum yacni cid alla cidda wasfigaa la timaada ayay ku rumoobaysaa ilaahay waxau ihi markaa man camila saalixa axadka camal wanaagsan sameeya min dakarin aw unha oo lab ah ama dhadig yacni rag iyo dumarkuu doono ha noqdo wa huwa mu'min xaala kownihi mu'mina isagoo weliba mu'min ah waayo camalku haddaanu caqiido saxa iyo tawxiid ku toosnayn waa haba'an manhuuran biyo codhaanshay yacni camal aan waafaqsanayn tawxiidka iyo sunnada rasuulku yacni midho lagama goosto sidaasaa loogu qayday wa huwa mu'min allah markaa wuxuu yihi qofka camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarkuu doono ha noqdo isagoo mu'min ah hee maxay jawaabtu ay tahay iyo midhaha uu goosanayaa falanuxiyiyannahu xayaatan طayiba ilaahay wuxuu ku dhaartay laamtaa waxaa la yidhaha waa muwaa'atun lilqasam waa laamulqasam ay lawallah ilaahay wuxuu ku dhaartay buu yidhi wallaahi kaa waxaanu ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan waa adduunyada oo ma intaasuu ku daynayaa maya walanajziyannahum waxaananu ku abaalmarinaynaa kuwa camalka laga helo iimaanka ku dhisan ajrahum abaalkooda ayaanu ku abaalmarinaynaa biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalkii u wanaagsanaa ee ay samaynayeen ayaananu ku abaalmarinaynaa idan ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa istijaabada la yimaada ee iimaankiiyo camalka wanaagsan sameeya inuu adduunyadana nolol wanaagsan ku noolaysiinayo aakhirana abaal wanaagsan u siinayo oo falanuxiyiyannahu xayaatan طayiba ay fi hadihi اdunya walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kanuu yacmaluun ay fi daari اlaakhira marka labada daaroodba iyaga waa u liibaan fahadihi اlxayaaةu طayiba fi اdunya liahli اlistijaaba whada aljazaء alxasan fi alaakhira liahli اlistijaaba fahum aladiina faazuu bikhayray اdunya waalaakhira noloshaa wanaagsan ee adduunyada waxaa iskale ahlu listijaaba abaalkaa wanaagsan ee aakhiro waxaa iskale ahlu listijaaba idan dadka allah iyo rasuulkiisa ajiibay waa kuwa isku fuuqsaday khayrkii adduunye iyo kii aakhiro labadaba qaala bnu kaiirin fi tafsiri hadihi اlaaya waxa uu yihi hada wacdu min allahi tacaala kaasi waa ballanqaad ilaahay xaggiisa ka ahaado allahu ballanqaaday walan yukhlifa allahu wacdah ilaahay ballantiisuna ma baaqato wuxuu u ballanqaaday liman camila saalixan ruuxa camal wanaagsan sameeya wa huwa alcamalu almutaabicu likitaab illahi wa sunnati nabiyihi min dakarin aw unha min bani aadam waana camalka waafaqsan kitaabka alleh iyo sunnada nebiga rag iyo dumar kii doonaa ha sameeya aadamaha ee qofka camalkaa wanaagsan sameeya wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasuulih iyadoo qalbigiisuna allah iyo rasuulkiisa uu rumaysan yahay waxaa allah u yaboohay bian yuxyiyahu allahu xayaatan طayibatan fi اddunyaa in ilaahay noloshan adduunyada nolol wanaagsan ku siinayo ku noolaysiinayo wa an yajziyahu biaxsani maa camilahu fi daari اlaakhira camalkii wanaagsanaa ee uu sameeyeyna inuu daarta aakhira kaga abaalmarinayo oo allah aanu ka dayacayn wاlxayaaةu طayibatu tashmalu wujuha الraaxati min أyi jihatin kaana nolol wanaaguna yani adduunyada waxa uu caam yeelayaa oo soo hoosgelaya yacni raaxo noocyadeeda kala duwan oo macnaha qalbigii iyo naftiisii iyo niyaddiisiiba inay deganaanayso xasiloonaan iyo tuma'niina ay ku noolaanayso waayo nolol wanaagga waxa ugu horeeya tuma'niinatu lqalb qalbigu inuu degan yahay ruuxu halkaa qalbiga hoose ayuu ama ka degaa ama warwarka iyo murugadu ay kaga furantaa qalbiga haddaad ka degan tahay xataa adduunye haddaanad helin murtaax baa tahood iska raaxaysanta yacni qof iska raaxaysanayo raaxo ku nool ayaa tahay laakiin qalbiga haddii waxa weeyaan aanad ka deganayn oo qalbiga qalaq iyo warwar uu kaaga furan yahay adduun nooc kastood hesho yacni dirham kasta iyo doolaar kasta iyo dahab kastood hesho kuma qaboojinaya waayo qalbiga faraaqa iyo madhnaanta ku jirta ma buuxin karo ila alunsu billaah nin allah iyo iimaankiisa weheshada oo iimaanku qalbigiisa qooyo mooye wax kaloo qalbiga qaboojin kara maba jiro walidaalik yacni waaqaca nololeed haddaad daraasayso dib u eegto dee waa idinka arkay gaalada iyo kuwa aan allah iyo rasuulkiisa rumaysnayn iyagoo laga yaabo intaasoo fooq iyo intaasoo daarood inay leeyihiin oo yacni doolaar iyo adduunyo meel ay kala dhigaan aan hayn baa laga yaaba haddana dabaqa halka u sarraysa inuu iska soo tuuro ama irbaduu isku mudo haddii la weydiiyana uu yidhaha noloshiibaan afgara waayo oo maxaa kaa maqan hadday gaadi tahay hadday guri tahay hadday dumar tahay hadday doolaar tahay hadday dahab tahay soo dee wax walba haysta waxa ka maqan wax la helo wixii ugu qiimo badnaa oo ah qalbigiisa iimaanka iyo istijaabada inuu ku qaboobo walidaalik ruuxa muuminkii mar walba raaxuu ku sugan yahi ama adduun ha helo ama yuu heli ha dhergo ama ha qado waa murtaax waayo iimaankaa qanjaha buuxiyey oo iimaanka qalbigiisa qooyey ayaa raaxada iyo tuma'niinada u sababay walidaalika ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yihi kamaa fii saxiixi muslim min xadiidi suhayb cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraau shakar fakana khayran lah wain asaabathu daraau sabr fakana khayran lah waxaa nabigeena maxamed yidhi sala allahu alayhi wasalam waxa wax aada loola yaabo ah arrinka ninka muminka la yidhi muminka arrinkiisu waa arrin la yaab badan waayo waxa uu yihi arrinkiisoo dhammi waa wada khayr shar iyo xumaanba ma leh barwaaqo iyo ladnaan adduunye hadduu la kulmo ku kibri maayo qooq ka qaadi maayo iyo kibire ilaahay siiyo ugu mahadnaqaya oo ku caabudaya markaasaa adduunyadii iyo barwaaqadii lafteedu khayr u noqonaysa haddii dhibaato iyo cidhiidhi iyo cudur iyo caydnimo ay la kulanto argagax iyo walbahaar ku dhici maayo dhulka isla dhici maayo diintana ka dheeraan maayee allihii u keenay qadarkan iyo musiibadan ayaa waxa weeyaan ugu sabraya oo waxa weeyaan sabir ayuu la imanaya wuxuu garanayaa inuu xukum ilaahay arrinkani yahay iyo wix ilaahay u gartay markaasaa dhibaatada lafteedii dheefu noqonaysa arrinka noocaasana dee ninkii iimaan leh ayuunbaa leh ka kale maalintuu shilinka haysta waa laga yaabaa inuu yaro dego maalinta kale inaan u hagaagsanayn waxaa ka mida min amaraati listijaabati liamri illahi warasuulih xusuulu rushdi fi hadihi dunya inuu ruuxu hidaayadii iyo hanuunkii aynu doondoonanay inuu helo waxaynu ragcad walba salaada ilaahay ku weydiisanaa hanuun oo waxaynu nidhaahnaa ihdina siraata almustaqiim ilaahayow siraatulmustaqiimka nagu hagaaji oo nagu hanuuni hidaayada iyo hanuunkaa waddo loo maro waddada ugu dhowi waa alistijaaba liamri illahi wa rasuulih ilaahay baa ku waafajinaya waayo hidaayadu ilaahay gacantiisay ku jirtaa ilaahay wuxuu yihi subxaanah falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun aniga hay ajiibaan oo hay rumeeyaan lacallahum yarshuduun likay yarshuduu si ay u hanuunaan oo hidaayadiiyo hanuunka u helaan rushdiguna waa alhudaa walistiqaama idan alistijaaba liamri illahi wa rasuulih sababun lixusuuli alhidaaya ilaaha iyo rasuulkiisa oo la ajiibo waxay sabab u tahay inaad hanuunka hesho falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun waxaa kaloo ka mid ah min hamaraati alistijaabati liamri illahi wa rasuulih salaamatu lcabdi min xayluulati illahi baynahu wa bayna qalbih inuu addoonku ka nabad galo inaan isagiiyo qalbigiisa la kala teedin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa uga digay min an yaxuula bayna alcabdi wa qalbih falaa yantafic bimawcida walaa yataxaraku qalbuhu bitargiibin walaa tarhiib wuxuu ilaahay addoommadiisa uga digay inaanay waxa weeyaan ka jeedsan amarkiisa si aanu iyaga iyo quluubtooda u kala dhexgelin oon ugu kala teedin oo qofka qalbigiisii intuu daboolo aanu qalbigii noqon mid daboolan oo xaqa ka madow oo aan khayr iyo wanaag midna aanu gelay si aanu qofku sidaa u noqon waayo dee qalbigu waa bayna usbicayni min asaabici araxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah ayaa quluubta addoommadu ay ku dhex jiraan oo nabiga sala allahu calayhi wasalam kamaa fii sunani tirmidi wabni maaja min xadiidi anas kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yuksiru an yaquul yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diini waxaa rasuulku farabadin jiray oo had iyo jeer ku ducaysan jiray ilaaha qalbiyada gedgediye bedbedelow qalbigayga diintaada ku sug taasaa ducada rasuulka ugu badnayd faqaaluu yaa rasuula allah aamanaa bika wa bima ji'ta bih fahal takhaafu calayna waxay idhahdeen rasuulkii allow adiga iyo waxaad la timidba waanu ku rumaynee miyaad nooga cabsanaysaa inaanu diinta ka laabanno qaala nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa waxa u yihi ha waayo quluubtu ilaahay farihiisay ku dhex jiraanoo waxa weeyaan quluubta addoommada siduu doonuu ilaahay u gedgediyaa dhinacuu doonuu u duwaa ayuha almuslim qalbuka laysa biyadig qalbigaaga gacantaada kuma haysato ilaahay gacantiisao qalbigaaga ku jira siduu doonu ilaahay u duwaya marka yacni ha isdhiganin oo ha is-aaminin oo ha adhoon weligaaba muslim baad ahaydoo ka leexan maysa imisaa muslin ahaayoo ka leexday macnaha mar walba waa inaad cabsi ka qabto ood ilaahay barido inuu ilaahay kuu sugo waayo waayaha adduunyada iyo masaa'ibka iyo duruufaha kula soo darsaya war ma haysid iyo wax kuu dambayn laakiin xaalad kastoo kula soo darista inaad daa'imtood joogtaysa islaamka ood ku sugnaato ilaahay weydiiso marka sugnaanshahana waxaa laga helaa inuu ruuxu yahay mustajiibun liamri illahi wa rasuulih waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa anahu ilayhi tuxsharuun aayadda bilowgeeda waxaa dadka muuminiinta lagu amray inay ilaah iyo rasuulkiisa ajiibaan oo ilaahay wuxuu yidhi istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum dabadeed digniin baa ilaahay aayadda ku khatimay si aan amarkaa looga jeedsan oo alle wuxuu yidhi waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih ogaada inuu ilaahay kala dhex gelayo ou kala teedi karo addoonka iyo qalbigiisii wa annahu ilayhi tuxsharuun iyo ilaahay xaggiisa in laydiin soo xaadirin doono wakhti dambe ogaada haadihi alaaya waxaa ku jira digniin iyo zajri iyo taxdiir looga digaya addoommada inaanay ilaahay amarkiisa ka jeedsan si aan ilaahay iyaga iyo quluubtooda u kala teedin oo qalbigooda xaqa intuu ka jeediyo yacni aanay quluubtooda u noqon mid daboolan oo khayr dambe aan u gelin si aanay sidaa u noqon asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayo wuxuu yidhi fa iyaakum an tarudduu amra allahi awala maa yaatiikum war iska ilaaliya inaad ilaahay amarkiisa celisaan oo diidaan marka ugu horreeyuu idin yimaado oo fa yuxaala baynakum wa baynah dabadeed si aan idinka iyo amarkii ilaahay laydiin kala dhex gelin idaa aradtumuuhu bacda dalik markaad wakhtigaa wakhti ka dambeeya aada doontaan inaad qaadataan waxa uu sheekhu yidhi war waxaad iska ilaalisaan inaad ilaahay amarkiisa marka u horrayseed maqashaan aad diidaan ood celisaan si aanay u dhicin mar dambe intaad doontaan xaqii inaad qaadataan si aan laydiin kala teedin oo laydiin kala dhexgelin idinka iyo xaqii waayo qalbigaagiba hadduu leexdo waxaa laga yaabaa dib in aanad usoo dayan xaq dambe waxa uu sheekhu yidhi watakhtalifa quluubukum oo qalbiyadiinnu aanay isku khilaafin fain allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi yuqalib alquluuba xayu shaa wayasrifuha annaa shaa waayo ilaahay addoonka iyo qalbigiisii intuu kala dhex galu kala teedo ayuu qalbiga ilaahay u jeedinayaa meeshuu doono u sarfinayaa falyuktir alcabdu min qowl ya muqaliba alquluubi habit qalbii cala diinik wayaa musarifa alquluubi sarif qalbii ilaa taacatik addoonku waa inuu farabadiyo ilaaha qalbiyada gedgediye ee bedbedelow qalbigayga diintaada ku sug ilaahayow qalbigayga xagga taacadaada u jeedi oo meel kale ha u jeedin addoonku sidaa in fara badan waa inuu ku ducaysto walaalayaal waxaa ka mid ah min amaraati listijaabati liamri illahi warasuulih ana alcabda yanaalu ljazaa alxasan wanaciima albaaqi fi daari alaakhira yacni abaalka dambe ee baaqigee waaraya daa'im noqonaaya addoonku wuxuu ku helayaa waa jannada eh inuu ilaahay rasuulkiisa maanta u dhaga nuglaado oo amarkooda marka loo sheego aanu hadalka keenin oo aanu jeedjeedsan laakiin uu yidhahdo samicnaa wa atacna ilaahay baa yidhi way igu dhan tahay rasuulkaa yidhi hadal ma hadhin inuu ku go-o halka kitaabka alle iyo sunnada nebigu ay yaallaan oo waxba aanay uga dambayn taa wuxuu ku helayaa inuu aakhiro jannada ku nastuu ku raaxaysto ilaahay wuxuu yidhi subxaana aladiina stajaabuu lilahi wrasuuli min bacdi ma asaabahum lqarx liladiina axsanuu minhum wataqow ajrun cadiim waxaa allah u yihi subxaana aladiina stajaabuu lilahi wrasuul kuwa allah iyo rasuulkiisa ajiibay ee yeelay u dhega nuglaaday min bacdi maa asaabahum alqarx ay aljiraax intii dhibaato iyo dhaawacu uu ku dhacay kadib kuwa haddana ilaahay u dhega nuglaadiya rasuulkiisa ee aan diidin liladiina axsanuu minhum wataqow kuwa wanaagga sameeyey ilaahay ka cabsaday waxay leeyihiin ee rabbi iyo rasuulkiisaba u dhega nuglaaday ajrun cadiim abaal weyn ayay kuwaasi leeyihiin hadihi alaaya qisada ay ka waramaysaa waa qaswadii xamraa alasad la odhan jiray oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu dagaalkii uxud markay galeen ee gaaladii ay ka gacan sarreeyeen ee saxaabadii dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato fara badan ay ku dhacday maalintii uxud yacni maalintii sabtida iyadoo dhibaatadaasi ku dhacday oo weli dhiiggii iyo dhibaatadii ay ka qoyantahoonay ka nasan ayaa maalintii ku xigta oo axaddii ah nebiga markii uu maqlay ninkii abu sufyaan la odhan jiray waxa weeyaan inuu ku hameeyo dib intuu ugu soo laabto madiina inuu waxa weeyaan dabar gooyoba nebi maxamed iyo asxaabtiisa waayo isagaa laga soo naqliyey inuu yidhi war sidee usoo noqoteen idinkoon raggii dabargoynoo weli cidi ay ka harsan tahay inagu celiya dabadeed qisadii markuu nebigu maqlay iyadoo shalay dhibaata ay ku dhacday asxaabtii weli dhiiggii iyo dhaawicii uu ka qoyan yahay intii dhimatay maaha intii noolayd ayaa haddana nebigu wuxuu yidhi soo bax oo soo diyaargarooba xamraa al asad oo sideed mayl madiine u jirta ayaa waxa weeyaan ay u baxeen halkaa markay gaadheen ayaa waxa weeyaan abu sufyaan iyo asxaabtiisii warkii nebi maxamed iyo asxaabtiisa ayaa loo sheegay inay soo baxeen iyagoo iyaga raadsanayo ka daba imanaya dabadeed ilaahay quluubtii gaalada argagax buu ku tuuray oo bartii bay ka noqdeen oo umabay iman wax dagaalihina ma dhicin waa ka ilaahay kaga warramee yidhi fainqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suuq nicmo iyo fadli ilaahay iyo deeq bay la soo noqdeen oo dhibaatana mabay taaban oo dee dagaalba may gelin gaaladii argagax markii lagu riday halkii ay ka noqdeen nebiga iyo asxaabtiisuna halkii xamraa'ul asad ayay kasoo laabteen oo madiina kusoo noqdeen marka shaahidku waxa uu yahay saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhi iyadoo dhibaatadii iyo dhaawicii iyo mashaakilkii helay yacni waxa weeyaan aanay kaba nasan oo weli tii ay la luudayaan ayaa haddana markii uu rasuulku yidhi soo baxa aanay dhinacaa iyo dhinacaa toona eegine ay yidhahdeen labayka yaa rasuul allah ku yeellay rasuulkii allo oo ay baxeen waxay maanta markaa taa ku mutayseen saxaabatu rasuulillaah ridwaan ullaahi calayhi arrintaasi waxay dhexalsiisay inay janno ku helaan oo ilaahay u ballanqaado raggii sidaa sameeyey inay janno leeyihiin waa ballanqaad maxay ballanqaadkaa ku heleen hadihi listijaaba liamri illahi wa rasuulih aladiina istajaabuu lilahi wrasuul min bacdi ma asaabahum lqarx liladiina axsanuu minhum wataqow ajrun cadiim kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay nicmada baaqiga ee yani hadhaysee daa'imka ah kuwa u aayaya dhaxlaya kuwaasun inay yihiin kuwa mustajiibiinta ah ee ilaah iyo rasuulkiisa u dhaga nugul oo rabbi waxa uu yidhi famaa uutiitum min shayin famataacu lxayaati اdunya wma cinda allahi khayru waabqa liladiina aamanuu wcalىa rabbihim yatawakkaluun wاladiina yجtanibuuna kabaa'ira اlإثmi wاlfawaaxish wإida ma غadibuu hm yغfiruun wاladiina اstajaabuu lirabbihim وأqaamuu الصلاة وأmruhm shura baynhm wmima razqnahm yunfiquun allah wuxuu yihi subxaanه famaa uutiitum min shay yani waxa shay adduunye laydin siiyey wax alla waxa adduunye laydinka siiyey hadday maal tahay hadday madaxtinimo tahay hadday wax kala tahay wax allo waxa adduunyo laydinka siiyey famataacu lxayaati اdunyaa intuu doono ha leekaado waa dheef adduunyo iyo raaxo yar oo waxa weeyaan lagu dagmayo on lagu waaray mataac waxaa la yidhaha waa waxa zuulaya ee marnaba aan sugnaanay marka ilaahay adduunyahoo dhan wuxuu ku tilmaamay famataacu lxayaati اdunya yacni waa raaxo adduunyo oo aan lagu waarayne markaaba zuulaysa laakiin maxaa hantidu ay tahay iyo lama huraanku wamaa cinda allahi khayru liladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakkaluun laakiin ilaahay agtiisa waxa yaalla ayaa u khayr badan una baaqinimo badan kuwa mu'miniintaee rabbigoo tala saarta yacni waxaan raaxo adduunyo o dhan isku wada geeyo madaxtinimo iyo mansib iyo maal waa fa mataacu lxayaati dunya laakiin waxa baaqiga noqonaya daa'imaya waaraya waa maxay waxa weeyaan waxaa ilaahay agtiisa yaalla maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxaa agtiina yaalla wuu dhammaanaya laakiin waxaa ilaahay agtiisa yaalla ma dhammaanayo ilaahay markuu tilmaamay kuwa nicmada baaqiga ah helaya yacni inay yihiin kuwa mu'miniinta ah wladiina yjtanibuuna kabaa'ir alimi walfawaaxish waidaa maa qadibuu hum yakfiruun kuwa dunuubta waaweyn iyo fawaaxishta ka dheeraanaya ee haddii ay cadhoodaanna iska dhaafaya ee cafiska iyo saamaxaadda qaadanaya kuwa inay yihiin ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay sifaadka lagu mudanayo nicmada baaqiga ah wamaa cinda allahi khayru waabqa istijaabada liamri illahi warasuulih markaasa allah wuxuu yihi wladiina stajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaa yacni waxaa ka mid ah kuwa khayrkaa baaqiga ah ee ilaahay agtiisa yaalla kuwa helaya kuwa rabbigooda ajiibay ee u dhagannuglaaday wa aqaamuu salaa salaadana oogay wa amruhum shuuraa baynahum ee arrinkooduna dhexdooda uu yahay mid wada tashi ku dhisan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mid ah hor ilaahay u bixinaya idan haadihi listijaaba waa ta lagu mutaysanayo nicmada baaqiga ah ee weligeed aan dhammaanayn ibnu kaiir waxa u yihi raximah llah mufasira lihadihi laaya yaqulu tacaala muxaqira lishani lxayaati اdunya waziinatiha wama fiha min azahati wاlnaciimi alfani ilaahay wuxuu leeyahay isagoo xaqiraya oo yaraynaya arrinka noloshan adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda iyo ubaxeeda iyo quruxdeeda fma uutiitum min shayin famataacu lxayaati اdunya ay mahmaa xasawtum wajamactum falaa takhtaruu bih yacni wax kastood adduunye ka xasilisaan iyo wax kastoo adduunye ka urursataan war ha ku dagmina ma daa'imaysee fainamaa huwa mataacu lxayaati اdunya waayo waa raaxo adduunyo oo zuulaysoon waaray wahiya daarun danii'at faaniyat zaa'ilat laa maxaala waa daar dulli ah oo liidata oo zuulaysoo dhammaanaysa shaki la-aan oo waxaa la yidhaahdaa haddaad adduunyo doonto xaqiiqadeeda inaad ogaato magaceeduun eeg waxaa la yidhaha addunya luqada carabiga waa min addanaa'a ama min addunuwi haddii la yidhaha waxaa laga keenaya addunya min addanaa'a waa liannaha danii'a waa wax liita oon qiimo lahayn low tasinu dunya cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minha sharbata maa adduunyada oo dhammi ilaahay agtiisa kaneeco garabkeed hadday la miisaan leeg tahay gaalka bashabiya kamuka badeen waa kaneecadaad aragtay intay leeg tahay haddana garabkeeda siiya intaa adduunyadao dhammi hadday leeg tahay gaalku yacni koobiyaa kamuka badeen laakiin maxay iyaguba ugu raaxo badan yihiin kafaradu waayo dee qiimaanay adduunyadu ilaahay lalahayn waxaa qiimaha li waa daarta aakhiro waina daara alaakhira lahiya alxayawaan yacni nolosha dhabta ah ee lagu waarayaa ta ay taallaa waa daarta aakhiro maaha tan adduunyada marka haddii la yidhaha min adanaa'a laga soo qaatay waa lidanaa'atiha liidashada ay liidato haddii ishtiqaaqeeda luqada carabiga la yidhaha min addunuwi baa laga keenaynaa waxa weeyaan waa lidunuwiha dhowaanta ay dhowdahay waayo dee waa ayaamun macduuda marka labada magac kaadu bixisaba waa wasfiga iyo tilmaanta saxda ah waanay liidataa waanay dhowdahay waa danii'atun waana dunya oo way dhowdahay waxa uu sheekhu yidhi marka wamaa cinda allahi khayru wa abqaa ay wa hawaabu llahi tacaala khayru min addunya wahuwa baaqin sarmadiyun ilaahay abaalmarinta oo addoommadiisa ugu talagalay ayaa adduunyada iyo waxa yaallaba ka wanaagsan waana ta baaqiga ah falaa tuqadimu alfaani cala albaaqi wax dhammaanaya taa hantidee dambe baaqiga ah tan dhammaanaysa ha ka hormarinina oo ha ka doorbidina wlihada qala tacala liladiina aamanuu ay liladiina sabaruu cala tarki lmalaadi fi dunya yani liladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakaluun waxaa allah uga jeedaa ay liladiina sabaruu cala tarki lmalaadi fi dunya waa kuwa ku sabray inay shahawaadka iyo macmacaanka adduunyo yani waxa weeyaan ka adkaystaan waayo ruuxu hadduu naftiisa hogaanka usii daayo oo dabarka uu furo oo dhinacay doontaba naftu u daaqdo ilan waa daciife waxaa shaki la-aana inuu muxaramaad iyo shahawaad badan ku dhacayo laakiin ruuxa jannada aakhiro dhaxlaya waa ka adduunyada naftiisa ka adkaada ee ka xakameeya dhaldhalaalka iyo dhandhamada adduunyo muxaramaadka yacni xalaasha inaad ku raaxaysato wax dhiba ma leh mubaaxaadka dee ilaahay inoo xalaaleeyey hadday macaankiiyo shahawaadkii adduunyada iyo muxaramaadkii kuwa ka sabree ka adkaystay wa calaa rabbihim yatawakaluun marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu tala saaranaya marka kuwaas ayaa ilaahay jannadaa iyo khayrkaa ugu ballan qaaday oo ku kaalmaynaya rabbi liyuciinahum cala asabri fi adaa'i alwaajibaati wa tarki almuxaramaat yacni sabirka ay ku sabrayaan inay wixii waajiba sameeyaan wixii xaaraanana ka tagaan ilaahay baa ugu kaalmaynaya oo waxa weeyaan waafajinaya waayo daacad iyo cibaadadu sabir bay kaaga baahan tahay xumaanta iyo xaaraantu inaad ka sabirtay kaaga baahan tahay masaa'ibta iyo aqdaarta mu'limka ee adduunyada kugula kulmaysaa inaad ku sabirtay kaaga baahan tahay walidaalika ayaa sabirku diintii oo dhanba uu soo gelaya sidaa darteed baa allahu yidhi innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa kaloo rabbigu yihi subxaanah ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون إلهي وحول جل شأن واذكر حسن بالله تذكر أو شيء يوم يعرض الذين كفروا على النار ما لنتكوى قالدة لو بندق أي النار ee waxa weeyaan indhahoodii daboolee deeha laga qaadaya indhahooda ay ku arkayaan naartii jahanama markaasaa waxaa lagu odhanayaa iyadoo la canaananayo adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunyaa wanaagni iyo raaxadiinnii noloshiinnii adduunya aad kusoo laasateen oo kusoo dhammaysateen wastamtactum bihaa waad kusoo raaxaysateen adduunyo in idinku filan waa gaaladii yani xalaal iyo xaaraan iyagoon u kala dayin dhinac walba ula jeeday ilahay wuxuu yihi falyawma tujzawna cadaaba alhuun waxaa lagu odhanayaa falyawma tujzawna cadaaba alhuun maanta waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaab laydinku dulleeyo alhuun huwa alhawaan waa dulliga iyo xaqirnaanta marka waxaa la odhanayaa maanta waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaab aad ku dullowdaan oo waa maxay sababtiisu bima kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri alxaq wa bima kuntum tafsuquun ba'du waa sababiyo maaduna waa masdariyo marka bima kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri alxaq ay bisababi kownikum mustakbiriina fi lardi bigayri alxaq yacnii ahaanshaha ahaydeen arlada kuwa xaqdarre ugu kibro ugu santaaga sababteedii ayaa laydiin dulaynaya aljazaau min jinsi alcamal mar haddii kibir iyo santaag arladii aada waxa weeyaan ku samayseen idinkoo dullaysan baa laydin cadaabaya maanta waxau rabbi yidhi wa bimaa kuntum tafsiquun ay wa bisababi kawnikum faasiqiin iyo ahaanshaha ahaydeen kuwa taacada ilaahay ka baxay sababteediibaa maanta laydinku cadaabaya cabdiraxmaan naasir asicdi raximahu llah wuxuu yidhi aayaddan markuu fasiraayey yadkuru tacaala xaala alkufaari cinda cardihim cala annaar waxaa allahu tilmaamayaa xaalka gaalada marka naarta loo bandhigayo xiina yuwabbaquuna wayuqracuun marka yacni la canaananayee loo hanjabayey hadalka lagu adkaynayo fa yuqaalu lahum adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya waxaa lagu odhanayaa raaxadiinnii adduunyada ayaa kusoo dhammaysateen xayu طma'nantum ila اdunya wاkhtarartum biladaatiha waayo adduunyaa ku xasisheen oo isku ilowdeen meelaan laysku iloobin waاkhtarartum biladaatiha waxaanad ku daganteen macmacaankeedii waradiitum bishahawaatiha yacni waxa weeyaan shahawaadkeediina waa raallibaa ka noqoteen waalhadkum طayibaatuha can isacyi liaakhiratikum yacni raaxadii adduunyo ayaa idinka mashquulisay inaad aakhiradiinnii u tabcataan oo u shaqaysataan wa tamatactum tamatuca alancaami asaarixa waxaanad adduunyo ugu soo raaxaysateen sidii xoolaha xoolaha foofaa ay daaqa ugu raaxaystaan yacni waxaa lagu shabahay xoolo oo kale alancaamu saarixa yacni xooluhu markay foofaan dee daaqa ama beerta ama meesha la geeyo dhinac walba dee way u daaqayaan oo way ugu raaxaysanayaan marka waxaa lagu shabahay alancaamu saarixa xoolo foofay sidii xoolo foofay ayaad adduunyada si walba ugu raaxaysateen wa tamatactum tamatuca alancaami saarixa fahiya xadukum min aakhiratikum waxaa la odhanayaa haddaba dheeftaad ahaydeen aad aakhire ka heli lahaydeen waa taa aada soo qaadateen halkan nasiib iyo dheef idiinma taalo waxaad qayb iyo dheef iyo nasiib aakhire uga heli lahaydeen waa waxaad adduunyada kusoo dhammaysateen idinkoon xalaal iyo xaaraan midna aan u kala eegay idan dukhuulu ljanna waalnajaatu min annaar jannada oo la galo iyo naar oo laga badbaadaa waa maqsadu kulli mu'min ruux kastoo mu'min ah oo had iyo habeenba cibaado ilaahay u taagan hadafka iyo yoolka uu hiigsanayaa waa inuu jannana helo naarna ka badbaado taasina waa tan lagu helaya alistijaaba liamri illahi warasuulih ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yihi fi kitaabihi lkariim liladiina اstajaabuu lirabbihim اlxusna wاladiina lam yastajiibuu lah low ana lahum ma fi lardi jamiica wamilahu macah laftadw bih ulaa'ika lahum suuءu lxisaab wamawaahum jahannam wabi'sa lmihaad waxaa allahu yihi jala shanu liladiina اstajaabuu lirabbihim kuwa rabbigooda ajiibee u dhaga nuglaaday waxay leeyihiin alxusnaa tii wanaagga badnayd wahiy aljanna waaladiina lam yastajiibuu lah laakiin kuwaan ilaahay ajiibin ee guuldarrada ku dhacday low anna lahum maa fi lardi jamiican wamilahu macah hadday qiyaamaha markay cadaabka iyo dhibaatada taagan arkaan arlada waxa ku dul sugan iyo wax lamida hadday heli lahaayeen laftadow bih cadaabkay iskaga furan lahaayeen laakiin waan laga yeelay waxaa lagu odhanayaa wax intaa ka sahlan baa lagaa dalbay oo inaad adduunyada ilaahay keligii kusoo caabudo waa diiday maanta ma helaysa waxaad iskaga furataalka waxau rabbi yihi ulaaika lahum suu lxisaabi wamaawaahum jahannam kuwaasi xisaab xun oo adag ayaa u sugan hoygooduna waa naarta jahannam ciyaada billaah wa bi'sa almihaad wax la goglado iyo meel loo hoydana naartaa jahannama ayaa ugu xumaansha badan acaadanii allah waiyaakum minha imaamu shawkani fii fatxi lqadiir waxau yihi aayaddaa markuu sharxaayey ay ajaabuu dacwatahu id dacaahum ilaa tawxiidihi wa tasdiiqi anbiyaa'ihi waalcamali bisharaa'ici yacni way ajiibeen ilaahay baaqi uu soo jeediyey iyo yeedhmadii alleh ayay u dhaga nuglaadeen oo maqleen markuu ilaahay tawxiidkiisii ugu yeedhiyo rususha inay rumeeyaan iyo sharaa'icduu soo dejiyey inay ku dhaqmaan oo xuduuddiisa ilaaliyaan waxau sheekhu yihi waalxusnaa ay almahuubatu alxusnaa wa hiya aljanna waa abaalmarinta wanaagsanoo waa jannada waxaa ka mid a min amaraati اlistijaabati liamri اllahi warasuulih ladatu طaacati wاliimaan aacada iyo iimaanku qofka inuu u dhandhamo macaansado waayo mar haddii iimaanka iyo aacada wanaagooda kuu dhandhamo ka guyi maysid khayrka iyo wanaag dhibsan maysid inaad habeenkii cibaado u kacdo iyo inaad qur-aan akhrisato inaad soonto iyo inaad salaado midna ku dhibi mayso bal waad macaansanaysaa walidaalika ayaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen yacni naftayda axadu salaf baa laga wariyey inuu yidhi waxaan naftayda kula jihaaday uun jihaad kula jiray cibaadada iyo salaada labaatan sannadood ayaan mujaahado kula jiray iyo dagaaloo nafta labaatan kalena waan ku raaxaystay macnaha cibaadada labaatankii hore nafta waan kula jihaaday bacda aljihaad labaatankii dambena waan ku raaxaystay oo macaankii iyo waxa weeyaan dee xalaawadii baan helay idan iimaanka iyo daacadu xalaawo iyo dhadhan bay leeyihiin qofka hela aan laga goynayn nafta hadduu ku waayena faliimaani xalaawat fi lqalb ida wajadaha alcabd xajabahu an can almaxbuubaat اdunyawiya wاlأqraad الnafsiya waأwjabat lahu اlxayaaةa الطayiba waalzamathu bidikr اllah iimaanka iyo daacadu waxay leeyihiin dhadhan iyo macaan ruuxu hadduu helo oo qalbigiisa macaankaasi uu ku dhaco macaankaasi wuxuu ka xijaabayaa uu yacni ka qarinayaa macmacaankii adduunyada iyo ujeedooyinkii nafta ee liitay iyo dheeftii adduunyada dhaldhalaalkeedii ayuu ka xijaabayaa oo ka qarinayaa waxaan ugu waajibinayaa nolosha wanaagsan ee macaan ee dhabta ah waxaan u laasiminayaa ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa waayo faina man axaba shayan akara min dikri ruuxa shay jeclaada xuskiisuu farabadiya allah iyo rasuulkiisa mar haddaad jeclaatay yacni xuskii ilaahay ka zuuli mayse haddaad jiifto haddaad joogto haddaad socoto haddaad nagidahood gurigaagii joogto fii jamiici alaxwaal walidaalika ayaa nabiga caaisha maxay lahayd kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani xaaladihiisoo dhan ilaahay waa xusi jiray marna ma mooganayn bal ilaahay baaba muminiinta ku sifeeyey aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim kuwa allah xusaya hadday taagan yihiin iyo hadday fadhiyaan iyo hadday jiifaanba fii jamiici alaxwaal waxaanu ku dadaalayaa ruuxu inuu rasuulka raaco amarkiisa wax walba uu ka hormariyo walidaalik hadihi alxalaawa macaankaa iimaanka iyo daacada dartii ayaa saxaabatu rasuuli illah ridwaan ullaahi calayhi iyagoo markay iimaanka qaateen ee rasuulka rumeeyeen iyagoo la cadaabayo oo la ciqaabayo oo bacadka inta lagu figeeyo oo dhagaxaan la duldhigo si walba loo ciqaabayo ayaa haddana macaanka iimaanka aanay ka go-ay oo naftoodu ay la noqotay wax sahlan yacni oo aada iyo aada u fudud iyagoo eegaya waxa ka dambeeya ay dalbayaan walidaalik yacni camaar ibnu yaasir iyo hooyadii sumaya iyo aabbihii iyo suhayb yacni raggii rag ahaa yani fii awali islaam islaamka awalkiisii markii rasuulka ciddii raacdaba la cadaabayay qurayshi ay waxa weeyaan ciqaabaysay ee islaamku aanu weli cudud adg lagu adag aanu ku taagnayn waa fii awali lislaam yacni raggaasi iyadoo la cadaabayo la ciqaabayo ayaa haddana sabirsanaay markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu soo maro ayaa wuxuu ku odhan jiray sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna sida xadiidkii jaabir ku suganna mara bicamaarin wa ahlih wahum yucadabuun nebigu camaar iyo ehelkiisii buu soo maray iyagoo la ciqaabayo markaasuu ku yidhi abshiruu aala camaar wa aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna bushaaraysta ree camaar iyo ree yaasirow ballantiinnu waa jannada eh iska bushaaraysto cuquubadan adduunyada isaga adkaysta bilaal radia allahu canhu wa ardaah iyadoo bacadka lagu ciqaabayo oo la leeyahay diinta muxamed maad ka noqon ayaa wuxuu lahaa axadun axad hadal kale ma lahay axadun axad ilaahay keliyayntiisa isagoo tilmaamaya idan yacni ruuxa macaanka iimaanka dhandhamiya wax kastaa waa la sahlanaanayaa waayo ilaahay ridihiisa iyo jannada uu dalbayo ayaa wax walba ka weyn walidaalika ayaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen man carafa maa yatlub haana calayhi maa yubdi ninka wuxuu dalbaya uu doonayo garta qiimihiisa wuxuu bixinayaa wuu la sahlanaadaa hadday naf tahay hadday maal tahay hadday adduun tahay wuxuu bixinayaa qofka way la fududahay hadduu garanayo halka uu iigsanayo qiimaheeda man carafa maa man carafa maa yatlub haana calayhi maa yubdi rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fi saxiixayni min xadiidi anas halaatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex sifo ruuxa laga helaa waxa uu ku helayaa macaankii iimaanka maxaa saddexdaa sifo ka mid a an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma inuu allah iyo rasuulkiisa ka jeclaado wax alla wixii ka soo hadhay allah iyo rasuulkiisa inuu ka jeclaado xataa naftaada iyo ubadkaaga iyo ooridaada iyo cid walba iyo muraadkaaga iyo rabitaankaaga wax walba waa inaad allah iyo rasuulkiisa ka hormariso waxaana lagu garanayaa inaad ilaahay iyo rasuulkiisa cid walba ka jeceshahay marka ay iska hor yimaadaan wixii ilaahay kaa doonayey iyo wixii rasuulku uu kaa rabay iyo adiga muraadkaaga iyo rabitaankaagii markay iska hor yimaadaan keed hormarinaysa oo waxaad leeda horta dantayda iyo muraadkayga aan iska qabsado tani dhinacuunbay udhiciya mise waxaad odhanaysaa allah iyo rasuulkiisa yeel walow xataa naftaadu haba dhibsatee haddaad ilaah iyo rasuulkiisa waxay kaa doonayaan wax walba ka hormariso iyagaad cid walba ka jeclaata laakiin naftaada haddaad ka hormariso dee been ha isku sheegin naftaadaad ka jeceshahay waayo ilaah iyo rasuulkiisa haddaad jeceshahay iyaga waxay kaa doonayaan baad wax walba ka horraysiin lahay waxaa ka mid ah wa an y wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah ruuxa inuu jeclaado isagoo ilaahay dartii mooye ujeeddo kale aanu jeclaanayn maaha adduunyo maaha yani arrimo kale lilahi wa filah ilahay dartii iyo aacadiisa wa an yakraha an yacuuda fi lkufr kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar iyo inuu u naco inuu gaalnimo iyo jaahilnimo iyo dunuubtii uu ka toobad keenay dib inuu ugu laabto inuu u naco siduu u nacayo in dab ololaya lagu tuuro waxaynu ognahay ruux walba dabkaa ololaya ku dhac hadii la ydhaa dee wuu dhibsanaya sidaa dabkaa u necab tahay wuxuu ilaahay kaa soo badbaadiyey dembi iyo macaasi dib inaad u jaleecdood ugu noqoto waa inaad u nacdo sidaad u nacaysa dabkaa ololaya inaad ku dhacdo sidaasoo kale waa inaad u nacdo walaalayaal waxay khulaasadiiyo gebagabadu tahay in ilaahay iyo rasuulkiisa loo dhega nuglaado midho fara badan baa laga goosanayaa if iyo aakhiraba laakiin waxaasoo dhan halka kelmadae isku fuuqsanaysa ee ay isugu soo wada biyo shubanayaan waxa weeye in nolol wanaagsan oo adduunyadoo degan iyo abaal wanaagsan oo aakhira inaad ku helayso haddaad maanta ilaah iyo rasuulkiisa u dhaga nuglaato yacni liibaan iyo wanaag intaa ka weynina ma jiro marka waxaa naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa baaraka allahu fiikum inaynu ilaahay awaamirtiisa ilaalino oo awaamirta rasuulka ilaalino sala allahu calayhi wasalam oo marka layna yidhaahdo aayaddu sidanay leedahay xadiidku sidanuu leeyahay inaynaan hadalka keenin waayo dee waxaynu doonaynaa janno inaynu helno jahanamana ka badbaadno haddii kale isla heli mayno hadafkaynu doonano iyo haddana sidaynu doonno inaku inaynu u tallaabsano yacni inaad adugu khiyaarkaaga iyo rabitaankaaga ku socoto iyo ilaahay inuu raalli kaa noqdo isla heli mayse haddaad taa doonayso waa inaad maanta ilaah iyo rasuulkiisu waxay kaa doonayaan wax walba aad ka hormariso oo aada u dhaganuglaato oo halhayska iyo kelmadaadu ay noqoto marka lagu sheegay aayadda iyo xadiidka samicnaa wa aacna waanu maqalnay waananu aeecnay wafaq allahu ljamic lima yuxibuhu wayardaah wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslm alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin insha allahu tacala haddii ilaahay na gaadhsiiyo jumcada soo socota waktigan oo kale masaajidkan la ydhaha masjid lixsaan xaggan boqol jire ama dhaamkan jigjiga yar xaggiisa dambe galbeed masaajidkan ixsaan waa masaajidka ay ku yaallo faraca afraad ee daaruliimaan masaajidkaasaa jimcaha soo socda insha allah muxaadaradu noqon doonta haddaynu gaadhno ciwaankeeduna waa dawaaficu listijaaba istijaabada qiimahaa leh waxyaabaha inoo sababaya in lagu xambaari kara insha allah